bismillahi raxmaan raxiim cabdixakiin iyo v o daba waan salaamaya hadda runtii walaal waa arrin aad iyo aad somalilan dadkeeda iyo dalkeeda iyo dowladdeeda ugu muhiima waa doorasho in badan la sugayey waa doorasho go'aamin doonta mustaqbalka siyaasadeed ee shanta sano soo socda ee jumhuuriyadda somalilan waxaan u arkaa inay guur somalilan u tahay inay shacabkeeda u tahay in xukuumadda uu garwadanka ka yahay madaxweyne muuse bixina ay runtii ay sharif weyn u tahay in waktigan doorashada la galo oo wakti aad u fiican kusoo beegantay commishinka doorashooyinkuna runtii uu shaqo weyn ka qabtay markaa waxaan u arkaa guul weyn oo shacbiga reer somalilan iyo dowladdiisa uga soo wareegtay hagaag maxamed markaynu eegno jid dheer iyo weliba marxalado kala duwan ayaa lasoo maray si maalintan maanta ah loo soo gaadho haddaba cad waynu ogeyn muddo kordhinaa dhacay mucaaridku halka istaageen waynu ogeyn haatan in commishinkiina cayibaan madaxweynihina muddo afar iyo labaatan saacadood gudahooda uu isaguna warqad kusoo saaro ku cayimo maxay uga dhigan tahay hanaankii dimuqraadiyadda ee somalilan somalilan mid way ku guulaysatay oo ah inay doorasho qabato si nabada ay u dhacdo si nabada awoodda dalku ay u kala wareegto taa way ku guulaysatay oo laga soo bilaabo laba kun iyo labadii la maanta way samaynaysay ta keliya ee mar kasta caqabadda ku imanaysa waxa weeye waxay ahayd in waktigeedii la qabto oo kooba dibadhac ay ku imanaya lakiinse waxaan u arkayaa inay tahay inay qayb ka tahay geedi socodka dimuqraadiyadda nabadda somalilan waana runtii waana caqabad ay u eg tahay in runtii laga bixi karo oo horena looga baxay lakiinse waxay kutusaysaa bisaylka siyaasadeed ee siyaasiyiinta iyo asxaabta iyo commishinka iyo dadka somalilan ee ah in doorashada doorasho kastoo dhacdaaba inay si nabadana u dhacdo si lawada ogol yahay u dhacdo laguna maaragtay wixii shuruucda dalka ay ka qabtay soo saaraana runtii la sameeyo marka tanna waxa weeyaan waa doorasho hanaanka sharciga dalka lagu bartay markaa waagag maxamed markaynu eegno haatan waxaa lagu jiraa bishii afraad ama abril baa lagu jiraa doorashaduna sida la cayimay bisha novembar bay dhici doontaa ama lagu wadaa inay dhacdo waxaa ka dhiman hadda muddo ku siman lix bilood iyo shan shar marka muddadaasi aad eegto ma jiraa wakti ku filan oo doorashadaasi lagu qaban karo markaynu eegno hawlaha yaalla iyo weliba watiga waktiga haatan agsan ha walaal anigu waan ku kalsoonahay de de haddii aanay jiri lahayna commishinka doorashooyinku muu soo saareen oo waktigaa muu cayimeen marka hadday noqoto xagga dhaqaalahana waa la hayaa oo budgetka dowladdu waytii ugu tala gashay hadday noqoto xagga farsamada iyo waxyaabihii maaragtay loogu talagalay muhiimka u ahaa doorashadana commishinka doorashooyinku uu nidaamiyey waanu qaabeeyey marka waxay la tahay in xagga de marka qabashada doorashadu waa arrin farsamo marka arrintaa farsamana waxay u xil saarano dee awoodeeda sharciyadas kale commishinka doorashooyinka marka waxaase lixdaa bilood waa aad bayna ugu filan tahay maaragtay mushkilad kasoo kordhaysaana insha allah biidnillahi kariim ma jirayso waana doorashadaasina insha allah waxay noo dhacaysaa waktiga la cayimay haddoo leedaha waagaag haddaynu si gaara u eegno doorashadan haatan la cayimaynu ka hadlaynaa waa mid ka duwan doorashooyinka hore u dhici jiray tusaale ahaan oo kale waxaa hal mar la wada qabanayaa doorashadii madaxweyne aya ku-xigeenka oo jagadaasi loo tartami doono dabcan sidoo kale waxaa ku lamaan ti ururada iyaguna doonaya inay axsaab kusoo baxaan ay noqdaan sidoo kale waxaa si wada jira ama garba simana shaqooyinkan qoloba intii ku beegan ay qaban doonaan commishinkii doorashooyinka iyo weliba guddidii diiwaangelinta ururada iyo axsaabta qaranka markaad eegto guddiyadaasi xisbiyadaasi iyo weliba ururadaasi cusube tartamaya iyo weliba hanaankaasi oo codbixiyaasha laftarkoodana ku cusub maxaad is leedahay la gudboon oo ay tahay in si marxaladaasi iyo hanaankaasi si rasmiya u wada hirgalo ama loogu guulaysto in la sameeyo amaba tallaabo nooceeya
walaal doorasho isku sidkan ama laba doorasho oo markaa la qabtay markii nagu horeysay somaliland maaha laba kun iyo ko iyo labaatankii doorashadii wakiilada iyo doorashadii godaasha deegaanka la qabtay markaa runtii commishinka doorashooyinku khibrad aad u dheer buu u leeyahay sidii doorashooyin si saaran ay u maamuli lahaayeen dalka ay uga qaban lahaayeen marka xagga farsamada uma arko mushkilad weyn laakiinse waxaa loo baahan yahay si anugu u arkayo in maaragtay laga wada qayb qaato oo shacbi weynaha somaliland oo dadka isdiiwaangeliyey ay runtii ku dhow ay yihiin milyan iyo in ka badan laba boqol oo kun oo qof oo diiwaangelintii ugu tirada badneed ah in ma dadku ay ka wada qayb qaataan soo baxaan doorashadu si nabada u dhacdo maaragtay xanafta siyaasadeed iyo maaragtay dadka sida ay dadku si xisbi ahaana u ololeeyaan mabaadi lagu tartamo afkaar dadka laga iibiyo laakiinse aanay noqon un reer hebel iyo qabyaalada aanay noqon taana ay noqoto taasina ay tahay runtii mid dhaawacaysa nidaamka siyaasadeed dalka marka waxaan ku boorin lahaa shacbi weynaha reer somaliland ee maalintaa codayn doona inay maaragtay usoo ula soo baxaan isla markaana ay ay si weyn uga qayb qaataan